ururka suxufiyiinta gabdhaha soomaaliya ee s w g o ayaa magaalada beledweyne kusoo gebagabeeyey tababar ku saabsan dhibaatooyinka ay wariyaasha kala kulmaan sameynta sheekooyinka murugada leh tababarka uu socday muddo laba maalin ah ayaa waxaa loo qabtay shan iyo toban wariye oo ka howlgala magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan cabdi axmed xuseen cabdiyare oo ka mid ah agaasinka tababarkan ayaa raadiyo beerlo ugu waramay waxyaabaha lagu baranayay tababarka muddada uu socday cabdimjiid waa mahadsan tahay tababarkan waxaa qabtay s w j o oo ah ururka maaragtay gabdhaha wariyaasha soomaaliyeed waana tababar ka mid a tababarada lagu qabto magaalooyinka waaweyn ee ku yaala dalka waana magaaladii afraad ee lagu qabto sanadkan laba kun afariyo labaatan tababarkan waxaa ka qayb galay shan iyo toban wariye oo laga soo xulay idaacadaha iyo sidoo kale telefishinada iyo qaarkood kuwa madax bannaan oo magaalada beledweyne ka howlgalo ujeeddada tababarkan waxaa weeyaan in dadka fahan laga siiyo sheekooyinka saameynta ku reeba wariyaasha soomaaliyeed kuwaas oo loo yaqaano trama oo dhibaatooyinka la xiriira maskaxda maaragtay ama kutaallo ku reeba wariyaasha soomaaliyeed marka tababarkan ahmiyad gaar ayuu u leeyahay wariyaasha waxaa bixinaya macalimiin iyo sidoo kale dhakhaatiir soomaaliyeed ee bartay cilmu nafsiga marka wariyaal fara badan ayaa soo bandhigay maaragtay sheekooyinka ay sameeyeen qaabka maaragtay maaragtay saameyn noloshooda ugu yeelatay inta uu socdo tababarka sheekooyin laga soo qabtay dad baahiyaha gaarka qaba ama qof xanuunsan oo idaacadihii ayadoon laga sii daynin qofkii uu dhintay marka waxay noqotay in qof kasta oo xanuunsan markii qofkaasi ula kulmo inuu ka walwalo maaragtay in qofkaas uu sii noolaado marka wariyaasha magaalada beledweyne ayaa talooyin laga siinayay sidii maaragtay sheekooyinkaasi saameynta nafsiyan ugu yeeshay sidii maaragtay xal ay ugu heli lahaayeen talooyin caafimaad ayaa laga siinaya marka s w j o ayaa barnaamijkan soo qabatay qaar ka mid ah wariyaasha loo soo gebagabeeyey tababarka ayaa dhankooda raadiyo beerla ugu waramay waxyaabihii ay ka faa'iideen muddada uu tababarka socday
tababarka maanta noo soo gabagaboowey wuxuu noo socday muddo laba maalinah waxaana la siinayay bahda saxaafadda gobolka hiiraan khaasatan magaalada beledweyne kuwa oo loogu talagalay in micnaha mataqaanaa xirfadooda aqooneed saro loogu qaado waxyaabahan ka faa-iidnana waxaa ka mid ahaa in dhacdooyinka argagaxa leh aanan bulshada aanan loo soo gudbin muuqaal ahaan iyo sawir ahaanba iyo sidoo kaleeto in dadka dhibaatada ku dhacday aanan dib mar kale loo xasuusan wixii ku dhacay si maskaxdooda aysan wixii dib u xasuusan isla markaana aysan maskaxdooda isbedel uusan ku imaanin waa mahadsantahay radio berula etababarkan labada maalin ee nooga socday hotel jasiira runtii looga hadlayay daroomada ama markaasi waxyaabaha murugada leh ee lagala kulmo warbixinada laga soo diyaarinayo runtii casharo badan ayaa ka fahmanay maadaama inta badan khataraha markay jirto oo kale aan dhexgeli jirnay warbixino aan kasoo diyaari jirnay hadda waxaa nala fahamsiiyey khatarahaas inaa xitaa waali ma marka qaar ama maskaxdeen in isrogto aan kasoo qaadi karno maadaama hadda inta badan ay dhacdo in xabad markay dhacdo kale meeshii xabadda ay sii aadaan halka qaarkood ay ordaan halka qaarkood jood ay ka qaadaan oo kale marka qofka wariyahana muhiima u tahay in nafsadiisa oo ka taxdiro oo meelaha khatarta ah uusan gelin hadda tababarkan labada maalin loo socday intaasaa ka fahmay in khataraha ay keeni karto wariyaasha soomaaliyeed ayaa xiliyada qaar la kulma dhibaatooyin ka soo gaaro warbixinno iyo sheekooyin muruga leh oo ay sameeyeen